الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد قال الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله ما جاء باب ما جاء في كحل رسول الله صلى الله عليه وسلم baabka un ka warramahayaa kuxliga waxa soomaalidu ay tidhaahdo indhakuulasho buu ka warramahayaa marka kuxliga carabtu laba siyood bay u isticmaalaan marna waa wax laysku qurxiyo oo haweenkuna ay marsadaan nimankuna ay marsadaan oo qurux ay ka helaan ilaa midabka hadduu kala duwan yahay midabka cad midab kaleeto xoogaa lagu daro xoogaa oo qurux baa laga helahayaa caafimaadna way u marsadaan oo indhaha ayuu wax u taraa araggooda iyo xifdigooda marka rasuulku sala allahu calayhi wasalam wuu marsan jiray kuxligaas axaadiidkii ku timid buu meeshaan marka mualifku ka sheegahayaa qaala raximah llah xadaana muxamed ibnu xumaydin araasiyi muxamed ibn xumayd ibnu xayaan arraazi arraazi min alcaashira rawaa lahu abu daawuud watirmidi wabnu maaja intaasaa wax u wareysay raazi waa nisba ila aray culimaduna waxay dhahaan waa nisbe shuduud uu ku jiro oo nisba ila aray oo za lagu siyaadiyey za-an kelimada awel hore ku jirinin baa nisbadii soo gashay arraazi markan ray waxay ahayd madiina lagu yaqiinay culammada khaasatan culamaa ahlilxadiid sida abuu xaatim arraazi iyo ibnigiisa abuu cabdiraxmaan arraazi waxaan leeyahay abuu maxamed arraazi kadib marka laakiin waxay dhaheen waxay ku darantay tihraanta iiraanta raafidada dhismaheedii baa soo gaaray marka xaafadun ka mid ah tihraanu raafida weeyaan awel hore iyadoo ahayd madiina mashhuura bilxadiidi wasunna qaala xadaana abu daawuud aطayaalisi aan soo marnay abu daawuud waayo daawuud ma الطيالس أحسنت عن عباد بن منصور عباد بن منصور أبو سلمة الناجي البصري من السادسة روى له البخاري تعليقا والأربعة عن عكرمة مولى بن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اكتحلوا بالإثم waxaad kuxli ka dhigatiin buu leeyahay ismid dhagaxa la yidhaaho al-ismid waa dhagax la shiiday oo markaa indhaha la marsado waxaa la yidhaahdaa asalkiisa waxaa laga keenaa asbihaan oo ah min bilaad iiraan ilaahi subxaanah watacala ayaa meeshaas ku abuuray waddamo badan baa waxyaalo gaara laga helaa oo meelo kale laga helin marka waxay dhaheen al-ismid waa dhagax inta la jejebiyo indhaha la marsado meeshaas laga keeno marka qeyb madowna waa leeyahay oo markii la jejebiyo birbir qahya iyo qeyb gaduudan labadoodaba loo isticmaalo kuxliga fa inahu yajlu lbasar wa yunbitu shacr fa inahu yajlu lbasar wayunbitu shacr isagu wuxuu ifiyaa oo nuuriyaa indhaha wuxuuna dhaliyaa tinta baarka la mariyo tinbaa usoo dhalata marka labadaas miiso ayuu xadiidku tilmaamay yajlu lbasar wa yunbitu shacr wa zacama أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت له مقتلة يكتحل منها كل ليلة ثلاثة في هذه وثلاثة في هذه الإمام الذهبي في كتابه الطب النبوي إليه يقوي عصب العين ويحفظ صحتها wuxuu xoojiyaa isha xididadeeda wuxuuna xifdiyaa isha caafimaadkeeda haweeney waxaa jirta la yidhaha zarqaa ul yamaamaha oo deganeed dhulkan riyaad ay ku taallo hadda waxaa lagu magacaaba marka zarqaa ul yamaama yacni mandiqada ay deganeed baa loo nisbeeyey loo idaafeeyey maal iyay carabtu ka sameeyeen ay dhahaan absaru min zarqaa'i ilyamaan yacni qofkii lagu ammaanahayo indha urdooni bay waxay dhahaan wuxuu ka arag badan yahay zarqaa'u lyamaan waxaa la yidhi haweeneydaasu caanaha cad tin yaroo oo eraha ku dhex jirta way ka arkayda gudihii waxa uu leeyahay addamiiri fii xayaati alxayawaan wuxuu yidhi saddex maalmood intii loo socday bay wax ka arki jirtay haweentaas marka cadowgii soo aadaa saddex maalmood intii wax laga arko yacni saddex maalmood intii loo socda bay wax ka arkaysay marka cadow kastaba oo soo aada way arkaysay oo qoladiisa ama qolada soo aada bay qoladeeda uga digaysay marka qolooyin baa mar wuxuu leeyahay waxay isku dayeen inay xiilad sameeyaan aynan ku arkin geeda intay soo googoosteen bay geedihii gacnaha ku qabsadeen bay geedihii iska hormariyeen bay soo socdeen markaas bay waxay tihi cadowbaa i ku soo socda maxaad aragta bay dhaheen waxaan arkay bay tihi geeda soo socda markaasay waxay dhaheen haweeneydaanu waa kharaftay waana xaqaxumayso bay dhaheen geeda socdaana ma jiraan fatro kadib geedihii oo nimankii ay wataan baa soo weeraray iyadiina way dileen marka waxay dhaheen ishiibay ka soo bixiyeen markaasay fiiriyeen markaasay waxay arkeen tinta xidid waxaan leeyahay isha xididadeedii oo dhan uu madoobaatay kadib waxay dhaheen maxaasaan u madoobay waxay dhaheen ku xilligay habeen kastaad u isticmaal jirtaba wazacama yaa marka wazacama warkaas yaa iskale may ikrim ale ibnu cabaas buu ka waran wazacama yani ibnu cabaas weyaan hadalka laakiin yaa wata ikrima wata wazacama ibnu cabaas yani ana nabiya sala allahu alay slam kaanat lahu mutula weel yar oo uu ku shugto kuxliga buu lahaa yaktaxilu minha kula leylati oo uu ka indha kuusho habeen kastaba sarfiga marka waxaa ku jirta ismu laala mifcala inuu ku yimaado laakiin hadda muqula baa ku qoran meeshan fii ilaamiya aakhirkeeda waxaa ku jirtay marka abyaadii ismulaalaha ka mifcalin wa ka mifcaalin wa mifcalatu min athulaafiyi suqisma maa bihi umila shadda almuduqu wa muscutun wa muqqulatun wa mudhunun munsulun aalaatuma nakhala shada almuduqu wa musqudun wa muqxulatun shaad weeyaan sida ibnu maali wuu sheegay wa muqxula laakiin asalku wuxuu ahay mikxala haddii qiyaaskii la raaco ayib kaanat lahu muqqulatun yaktaxilu minha kula leylatin halaaثatan fi hadihi wa halaaثatan fi hadihi yani saddex dhinacaan iyo saddex dhinacaan uu isticmaalahayay qofkii raba marka inuu isticmaalo kuxligaas waa inuu aad isaga ilaaliyaa adduunkii waxaa jira waxa la yidhaahdo maaragtay kuxli tijaari oo waxyaala foori jari oo intay isku soo dardareen ay dhahaan kuxli waayo dhulka qofka intuu indhaha ku shubto u indhabeelo kuxli aan la hubin marka oo ayna sugnayn inuu asal yahay waa inuu qofku iska ilaaliyo xadaثana cabdullahi bnu sabaax alhaashimiyu albasriy cabdullaahi bnu sabaax bnu cabdillaahi alhaashimiyu mowlaahum alcataar albasri min alxaadiyata cashra rawaa lahu albukhaari wamuslim abu daawuud watirmidi wannasaa'i yaa ka maqan ayb qal أخbarna cubayd الlahi بn muسى cubayd الlahi بn muسى بn badan abu mحamed alcabsi alkufi waa طabqada taasicada rawaa lahu jamaca qaala أخbarana srاaيil srاaيil ma soo marna israa'iil soo mara israa'iil ibnu yuunus ibnu abi isxaaq abuu yuusuf asabiici alhamdaani wuxuu la dhashay nin aan soo marnaan filahayaa la yidhaahday ciisa ciisa ibnu yuunus ibnu abi israa'iil alhamdaani min asaabica weya rawa lahu ljamaca can cabaad bni mansuur oo soo maran soo maran hadda can cabaad bni mansuur xaa xaa bes saasaa loo akrinayaa musdalaxay ku jirtaa marka macnihi waxadaanaa cali bnu xujirin waa soo marnay sooma soo marnay cali bnu xujir الsacdi qaala xadaثana يزيid بن haaruun aynu soo marnay يزيid soo marnay يزيid بن haaruun بن zaadaan abu khaalid alwaasطي min الsaaبعة rowla الجamاعة qaal أخbarana cabaad بن mansuur عan أkrima عan iبn cabaas radي الله canهuma qaal kaana الnabiyu salى اllahu عalayh wasalam yaktaxi sanadkan iyo sanadkii hore marka xagee multaqa u ah multaqa sanadayn xagee u cabaad ibni mansuur riwaayadii hore iska lahaa abu daawuud riwaayadaanna israa'iil kaana الnabiyu salى اllahu عalayh wasalam yaktaxilu qabla an yanaama biاlإثmi ثلاثا في كل عين الكسب سد وقال يزيد بن هارون وقال يزيد بن هارون رواية عن مركا لما سند بينها إسرائيل يا يزيد مركا إسرائيل يا يزيد لما دو دو سنين رواية رواية هور مركا can ibni cabaasin radia allaahu canhuma qaal kaana nabiyu sala allahu calayhi wasalam yaktaxilu qabla an yanaama bilifmidi alaaan fii kulli caynin yaa iskale riwaayadaas israaiil baa iskale maxaa yeelay riwaayada yaziid hadduu sheegay wa qaala yaziid bnu haaruun fii riwaayatihi ana nabiya sala allahu alayh wasalam kaanat lahu muqula yaktaxilu minha cinda annowmi alaaan fii kulli cayn xoogaa farqiga udhaxeeya marka israa'iil iyo yaziid qaala xadaana axmed bnu maniya aan soo marnan u malaynhayo axmed bnu maniya maya waxaa la soo raajay ayb qaala xadaana moxamed bnu yaziid moxamed bnu yaziid abu saciid alkalaaci mawla khawlaan min ataasica oo la abu daawuud tirmidi wanasaa-i can moxamed bni isxaaq moxamed bnu isxaaq bnu yasaar abuu bakr almuطalibi mowlaahum almadani dabaqada shanaad weeyaan rawaa lahu muslim waalarbaca waa ninka la yidhaha imaam filmaqaazi mashhuurka a maqaazida can moxamed bn lmunkadir bn cabdillaahi bn lhudayr ataymi dabaqada saddexaad weeyaan rawaa lahu aljamaaca can jaabirin qaal qaala rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam calaykum biifmi iqra'uya laazima ifmidka cinda annowm fainahu yadlu lbasar wa yumbitu shacr wuxuu maaragtay ifiyaa isha aragga wuxuuna dhaliyaa tinta qaala xadaana qutaybat bnu saciid xageen kusoo marnay xadiiskii koobaad marka muxuu ahaa muxtaab binu saciid aywaha baqlaani qaala xadaanaa akhbaranaa bishru bnu lmufadal bish bnu lmufadal ibnu laahi abuu ismaaciil alraqaashi albasri dabaqada sideedaad weeyaan rawa lahu ljamaaca can cabdillaahi bn cثmaan bn qusayn cabdullaahi ibnu cuhmaan ibnu khusay abuu cuhmaan alqaariy waxaa kala duwan alqaari'u iyo alqaariyu qaariy weeyaan kan almakki min alkhaamisa rawaa lahu lbukhaariyu tacliiqa wa muslim waalarbaca can saciid ibni jubayr alasadi mowlaahum ninkaa taabiciga weeyaa qutila bayna yaday alxajaaji sabran raximahu llah wuxuu leeyahay xajaaj ibnu yuusuf baa dilay alطaaqiya almacruuf wuxuu sheegayaa meesha markii lasoo qabtay ayaa loo keenay xajaaj markaasuu wuxuu yidhaahday maa taquulu fiya yaa saciid faqaal anta qaasitun caadil anta qaasitun caadil faاgtama alxajaaj waa aad u wanxa marka arrinkaas faqaala lahu alxaadiruun qad madaxaka wuu ku ammaanay wuu kugu ammaanay cadaalad iyo qisdi cadaalad iyo qisdi soo wax wanaagsan ma marka wuxuu yidhi isaguna lam tacrifuu yaa juhaal maadnaan garan buu yidhi waxa uu igu hadlay juhaal baana inahu qad dammanii wa nasabanii ila aljow biqowlihi qaasid qaala allahu tacaala waama alqaasituuna fakanuu jahannama xataba marka qaasid muxuu yahay ja ficilkiisuna laakiin aqsada a cadli aqsada fahuwa muqsid ina almuqsitiina calaa manaabira min nuur wanasabanii ila ashirki biqowlihi caadil qaala allahu tacaala uma aladiina kafaruu birabbihim yacdiluun yacni yushrikuun markaas buu amray in la dilo saciid marka uu habaaray wuxuu yidhi allaahuma laa tusallithu calaa axadin bacdii shan iyo toban beri kadib uu marka uu waswaasay oo uu isku darmay oo uu khariifay kadibna waa dhintay xajaaj can ibni cabbaasin qaal qaala rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam ina khayra akxaalikum liithnid waxaa ugu wanaagsan waxyaalaha ila kuushiina ithnidka dhagaxa la yidhaahdo yajlu lbasar wayubitu shacab xadaana ibraahim ibnu lmustamir ibraahim ibnu lmustamir albasri alcuruuqi annaaji waa dabaqada kow iyo toban rawaa lahu abu daawuud watirmidi fi shamaa'il wاnasaa'i wbnu maaja qaala xadaana abu caasim masoo marno abu caasim annabiy magaciis muxuu ahaa daxaak ibnu makhlad ibnu daxaak abu caasim annabiy ashaybani can cuثmaan ibni cabdilmalik cuثmaan ibni cabdilmalik almakki almu'adin min alkhaamisa rawaa lahu الtirmidi fi shamaa'il wbnu maaja can saalimin بن عبد الله بن عمر عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بالإثم فإنه يجل البصر وينبت الشعر طيب باب ما جاء في لباس رسول الله صلى الله عليه وسلم باب كان وحويا وحي كل ما لي نرك النبي صلى الله عليه وسلم وحرجري لباس على وزن كتاب وحل حرتويا malbasna waa sidoo kale waxa la xirto weeyaan ayib marka dharkii uu xiro jiray rasuulka sala allahu alayh wasalam ayuu ka sheekaynaya baar waxaa markaa tilmaan mudan libaaska markuu mualifku ka sheekaynhayo macnihiis waxa weeyaan arrin taariikhi ah keliya ma ah laakiin waa arrin loo baahan yahay in looga daydo dharkuu rasuulka xiro jiray in la xiro mujarad taariikh uu sardinhayo ma ah dharkuna wuxuu ka mid yahay waxyaalaha loo baahan yahay dadka muslimiinta ahu inay uga duwan yihiin dadka gaalada waayo diinku ma aha kaliya cibaadaha ee diinka waxaa ka mid a caadaha dadka muslimiinta caadaad u gaara inay leeyihiin aa asal ah oo ay caadaadkoodu ka duwan yihiin caadaadka gaalada ibnu taymiya raximah ullah wuxuu leeyahay kelimad aada u qiimo badan mar kasta oo aan dukanayno waxaan leenahay ihdina asiraata almustaqiim siraat lmustaqiim weye mar kasta oo dukanayno ilaahay aan weydiinayno inkusiiyo waxa uu leeyahay ina asiraata almustaqiim huwa umuurun baatinatun fii qalbi siraatka mustaqiimkaahu waa umuur baatinka ku jirta qalbiga min ictiqaadaat wa iraadaat ee ka kooban markaa ictiqaad qalbigiisa ku jira iyo doonitaan qalbigiisa ku jira wa gayri dalik wa umuuru daahira iyo umuur daahira min aqwaal aw afcaal umuurta daahirka ah waxay noqotaa aqwaal waxayna noqotaa afcaal qad takuunu cibaadaat aqwaashaas ama afcaashaas cibaadaat waa noqon kara waqad takuunu aydan caadaati caadaadna waa noqdan umuurta daahirka caadaadna waa noqon kara iyagoo caadaad iyo waxay soo hoosgelahayaan asiraat almustaqiim oo qof kastoo muslima uu ilaahay weydiinhayo fii kulli salaa inuu weydiisto inuu tusiyo ma uu ku hanuuniyo waqad takuunu aydan caadaad caadaadka markuu tiriyo marka wuxuu ka bilaabay fi acaam wallibaac walnikaax walmaskan walijtimaac waliftiraaq walsafar waliqaama walrukuuc wagayri dalik وهذه الأمور الباطنة والظاهرة بينهما ارتباط ومناصرة فإن ما يقوم بالقلب من الشعور والحال يوجب أمورا أمورا ظاهرة وما يقوم بالظاهر من سائر الأعمال يوجب للقلب شعورا وأحوالا عادات مركب تريي بر النظر إنه يبقى هذا جرائي وإعلان وإلى الآخر hab gaaro cunada ay u cunaan iyagu hadday jirto inaan loo cunin habkaas habka lagu khilaafo libaas dhar gaaro xirtaa hadduu jiro waa inaan la xiran dhar ama hab gaaro dharka u xirtaa hadduu jiro waa inaan la xiran والنكاح والمسكن والاجتماع والافتراء والسفر والإقامة والركوب وغير ذلك wuxuu leeyahay marka waa inuu qofku fahmaa umuurta baatinka ah iyo midda daahirka calaaqa ka dhaxaysa calaaqa isdhamaystiraha ka dhaxaysa waxa qalbiga qofka uga jira hadday wax wanaagsan yihiin daahirkay usoo baxaan tafiir bay geliya wanaagsan sidoo kale waxa daahirka ka muuqda hadday diin wanaagsan yihiin qalbigay gudbaanoo tafiiriya marka qalbiga iyo daahirku waa iskaarikaynaya marka biluqaha mucaasir waa iskaarikaynaya haddii marka qofka daahirkiisu u wanaagsan yahay qalbigiisu wanaag ku kaarikaynaya hadduu qalbigiisu fiican yahana daahirkuu ku kaarikaynhaya wanaag waxyaalaha marka daahirka ah oo khilaafsan dhaqankii gaalada ee waafaqsan dhaqanka muslimka ah qalbigiisu bay wanaag ku kordhinhayaan qofku waa inuu ku dadaala marka wax kasta uu kari karo oo daahir ah inuu ku khilaafo gaalada waa inuu dadaal badan ku bixiyaa waayo dadaal badan hadduu ku bixiyo daahirkiisu uu diinkii waafaqsanaada uu ka muuqdo qalbigiisu wanaag gelinaya waxaana shaki lahayn inay ta'fiir isgeliyaan oo qofka haddii daahirka uu gaalada ka raaco dharka qaadashadiisi iyo habka loo qaato iyo habka lagu salaamo iyo habka loo kala tago iyo arrinkaas wuxuu u dhubbahayaa marka dambe qalbiga waxaa cabdullahi bin mascuud laga wariyey inuu yidhaahday wallaahi laa yushbihu ziyu aziya xataa tushbiha alquluubu muxuu yidhaahday habka dharka loo xirta ilaa ay isaga ekaadaan quluubtu quluubta ma shabahayso marka risaarbada rasmiga ah oo loo baahan yaha qofku inuu xifdiya waxa weyaan wax daahir ah wax kasta oo daahir ah oo iyaga dhaqankooda khilaafsan waa inuu qofku ku dadaala waa diinkii ilaahay weydiinhayo inuu tusiyo haddii kale oo daahirka uu ku taraquso daahirkaas tashabuhiisu wuxuu u gudbahayaa marka dambe baatinka iyo qalbiga tashabuhiisu waana masiibada u dambeeya ayb qaala xadaana alfadl bnu muusa alfadl bnu muusa abu cabdillaahi almarwasi assinaani min ataasicati rawa lahu jamaca qaala akbarana alfadl bnu muusa wa abuu tumaylata abuu tumaylata yaxya bnu waadix abuu tumaylata alansaari mowlaahu waa min ataasica rawa lahu jamaca wa zayd bnu lxubaab zayd bnu lxubaab abulxusein alukli min ataasica rawaa lahu albukhaariyu fii juزءi اlqiraa'ati khalfa alimaam iyo muslim iyo arbacada saddexdaas marka waa isku indabaqo waxay wax ka wariyeen can cabdiraxmaan bni lmu'min bni khaalid cabdiraxmaan waxaa leeyahay cabdilmu'min ibni khaalid waxa weeyaan cabdilmu'min ibni khaalid abu khaalid almarwasi min asaabica rawa lahu abu daawuud watirmidi wanasaa'i can cabdillaahi bni buraydata ibn lxusayb abu sahlin almarwasi min athaalika qaala kaana axabu nnaasi axabu hiyaabi kaana axabu hiyaabi ilaa rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam alqamiis waxa uu ahaa dharka uu jecel yahay rasuulku sala allahu calayhi wasalam qamiis qamiiska abdullah dharka uu jecel yahay qamiisku dadka gobolkood hadday cadaawadu gasho waxaa dhici karta cadaawadaasu inay u gudubto shay xaq ah inkiritaankiisa xajkii dhowood baa niman wadaado ahoo meel fafadhiya baa nin suufihu arkay markaasuu wuxuu yidhi war naga leexiya kuwii cabuurada qabay weeyaan war naga leexiya cabuur qabyaal maski cadaawadiiba waxay gaarsiida marka dharkii rasuulka inuu dhalaacayo ama u caaday uu ku magacaabo cabuur cabuuriyaa gashada haween maa sooma gashay qaala xadaana cali bnu xujirin waan soo marnay qaala xadaana alfadl bnu muusa waan soo marnay can cabdilmu'min bni khaalid can cabdillaahi bni burayda can umi salamata radia allahu canha qaala kaana axaba athiyaabi ilaa rasuuli llahi kaana axabu athiyaabi ilaa rasuuli illaahi sala allahu alayh wasalam alqamiisa ayb qaala xadaana ziyaad bnu ayuub ziyaad ibnu ayuub ibnu ziyaad abu haashim albaqdaad min alcaashira rawaa lahu albukhaari abu daawuud tirmidi ومسلم قال حدثنا أبو تميلة عن عبد المؤمن بن خالد عن عبد الله بن بريدة عن أمه عن أم سلمة خلاف جراد سمار كله سنة كان وما خلاف سنة سنة يوم سنة يوم أروحها can cabdillaahi bni buraydata can ummi salamata radia allahu canhu kanna can cabdillaahi bni buraydata can ummihi can ummi salama khilaafkaas marka yuu dhex maray yuu dhex maray khilaafkaas ugu dhexayo y alfadl ibni muusa iyo ziyaad ibnu ayuub sax labaas u dhaxay labaas iskala ayib alfadl ibni muusa iyo ziyaad ibnu ayuub yaa raajixa marka labada ama khilaafkaas yaa raajixa waa soo socota can umi salamata radia allahu canha qaala kaana axabu hiyaabi ilaa rasuuli illaahi sala allahu alayhi wasalama yalbasuhu lafdi kalu soo kordhiyey marka lafdiga kale yaa soo kordhiyey yalbasuhu lafdii hore kuma jiro sooma yaa iskale marka ziyaad ba waxa uu ahaa dharka uu ugu jecel yahay rasuulku inuu xirto alqamiis qaala yacni abu ciisa tirmidi haakadaa qaala ziyaad bnu ayuuba fii xadiidihi haakada maxay saaraysaa can ummihi khilaafa ku jira وhakda غayru waaxidi can abi tumaylata wuxuu kaloo tilmaamahayaa marka mutaabaco inay jirto oo ziyaad lagu mutaabaceeyey can ummihi marka ziyaad oo mutaabaca haysta wuxuu ka raajaxsan yahay marka alfadl bn muusa mutaabaca haysan وhakda rawىa غayru waaxidi can abi tumaylata ml riwaayati ziyaad bni ayuub khalaas idan marka tana raajix midda mutaabacada leh baa raajix idan sanadkii hore lafdigii uu wariyey fadli muusa inqidaaca ku jira soo maha wa abuu tumaylata haadaa yaziidu fii hada alxadiid can ummihi wa huwa asax saasana asax طيب حدثنا عبد الله بن محمد عبد الله بن محمد بن- بن الحجاج أبو يحيى البصري وهو ليهي ختم معاذ بن هشام أفضل شيء هذا كان خطأ علي ختم رسول الله صلى الله عليه وسلم macnaheedu maxay tahay dooru ka qaba macaad ibnu shaambug aan gaba qaba ninkan marka wax ku wari doono min alxaadiyata cashar rawaa lahu tirmidi qaala xadathana معاذ بن هشام معاذ بن هشام بن أبي عبد الله الدستوائي البصري من التاسعة رواه له جماعة قال حدثني أبي هشام ibnu abi cabdillah weyaan aabbihiis hishaam ibnu abi cabdillaahi laqab wuxuu leeya la yidhaha sanbar sanbar abuu bakrin albasri adastawaa'i aabbihiis waa taasicada waxaan leeyahay saabicada rawaa lahu jamaaca can shahri bni xawshab shahr ayb can buday عن بديل بديل بن ميسرة البصري من الخامسة روى له مسلم والأربعة بديل معي هو هل ها؟ مم. كعن بن ميسرة عن شهر بن حوشب شهر بن حوشب الأشعري الشامي الأشعري الشامي من الثالثة روى له البخاري في الأدب المفرد ومسلم الأربعة الأشعري الأشعري مياه أبو داود أحسن مياه هم؟ أبو داود أحسن. عن أسماء بنت يزيد قالت كان كم قميص رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الرسل هل هذا هي؟ haweentaas asmaa bintu yaziid wuxuu ahaa rasuulka sala alla alay slam kumkiisu inuu gaarsiisan yahay rusliga oo ah kalagoyska balbalka iyo calaacasha meesha inta u dhaxayda daas. halkaasuu gaarsiisanaya habees marka halkaasay soo gaarsiin ayib qaala xadahanaa abu cammaar alxuseyn ibnu xurayf abu cammaar المروزي من العاشرة روى له البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي قال أخبرنا أبو نعيم أبو نعيم الفضل بن دكين دكين ولقب على عمرو بن حماد الفضل بن عمرو بن حماد أبو نعيم الملائي من التاسعة روى له الجماعة قال أخبرنا زهير وزهير بن معاوية بن حديج زهير بن معاوية بن حديج أبو خيثمة الجعفي الكوفي من السابعة روى له الجماعة عن عروة بن عبد الله بن قشير أبو مهل الجعفي من الرابعة روى له أبو داود والترمذي في الشمائل وابن ماجه عن معاوية بن قرة معاوية صحابي ويلا من سوى تابع تابع معاوية بن قرة ابن إياس أبو إياس البصري من الثالثة روى له الجماعة آبه أو مركا قرة ابن إياس أصحابي معاوية وفو دالي منك أد مقشين أم أد أركتين اسمه اللي يراهد إياس بن معاوية القاضي اللي يراهد كان من أذكياء الدنيا قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في رهط rasuulka ayaan u nimid buu leeyahay annagoo koox ku soconna linubaayicahu ya fii rahdin min musayna miya fii rahdin min musayna aniga oo ku jira koox musayna ama qabiiladaas ka mid a linubaayica si aan marka ula mubaayaco waina qamiisahu la mutlaqun qamiiskiisoo markaa furan galusaday u furan yihiin waina qamiisahu la mutlaq aw qaala ziru qamiisihi mutlaq waa isku mid qamiiskiisaa furan ama qamiiskiisa galuuskiisaa furan waa isku mid koox berig soo baxdo la yidhaahdo alxadaadiya oo hullaad fi tabdiic yaa waxay ka dhigtaan calaamadaas ku yaqaaniin galuusada inay qamiisada u furaan oo maaragtay shaar hadduu xirto ama qamiis u furto uu xirto aan galuusa loo xirin oo marka mid iyaga ka mida wuxuu ku yaqaana hadduu arko nin qamiiskiisu uusan galuusasina inuu yahay xadaadiya isku aanaystaan isku soo dhoweystaan de hadda meeshaan marka waa un arkay sababta u foray galusada maxay tahay ma hilmaansanaayo kulayl baa jiray iyaguna waxay ka dhigeen marka sunno mutarid ah sunnada qamiiskuba inay tahay in galusada aan loo xirin ayib qaala faadkhaltu yadii fii jabay jaybi qamiisihi fanasistu lkhaatam wuxuu leeyahay marka waxaan geliyey gacantayda qamiiskiisa jeebkiisa marka jeebka carabta iyo jeebkeena waa kala duwan yihiin kaano kan baan jeeb ku naqaanaa laakiin meesha laga gashado qamiiska madaxa weeyaan jeebka carabka faadkaltu yadii fii jaybi qamiisihi famasistu lkhaatama marka waxaan taabta buu leeyahay khaatamka marka rasuulka sala allahu calayhi wasalam yacni waa u saamaxay waana tawaaduca rasuulku tusinhayaa gacanta inuu geliyey qamiiskiisii qofkan naga mida haddii saas gacanta loo geliyo waxaa dhici karta inuu xanaaqo ama uu dhibsado qaala xadaanaa cabd bnu xumayd cabd bnu xumayd bnu nasrin alkishi abu muxamed min alxaadiyata cashara rawa lahu albukhaari tacliiqan wamuslim watirmidi ninka musnadka iskala weynayna musnad cabd bnu xumayd qaala xadaanaa muxamed bnu lfadli muxamed ibn lfadli abu nucmaan assaduusi waxaa laqabkiisa la yidhaha caarim muxamed ibn lfadli caarim min ataasica rawa lahu jamaca qaala xadaanaa xamaad ibnu salma aan soo maxmuqo xamaad ibnu salma ibnu maq dina basri can xabiib ibni shahiid xبيب بن شhيد أبو محمد الأزدي من الخامسة روى له الجماعة عن الحسن عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج رسولkii baa soo baxay وهuو متakiئ على أسامة بن زaيد isagoo markaas cuskanhaya صaxaabiga la yihah أسامة بن زaيد عalayhi ثوب qطriy ee markaasna xiraa maro ama go qitri ah waxau leeyahay wamansuur alashari raximah اllah alburuud اlqiطriya hiya xumru walahaa aclaamu fiiha bacdu khusuuma wuxuu leeyahay marka bilbaxrayni madiinatu qitr kharabaha alqaraamida wa araa alburuud alqiطriya kaanat tucmal biha yuqaalu laha qiطriya azaahir gariib anfaad shaafic marka waxaa muuqata meel qitri la yidhaahdo oo dhulkan baxrayn ku taalla in lagu samayn jiray markaas sidaas loogu nisbeeyey oo la yidhaahdo fawqun qitriyun maradaasu xirraa marka maryaha marka laga isticmaali jiray xijaaz oo maryo laga keenay yaman ama baxrayn laga keenay ama dhul un sanacalaha laga kenkeen qad tawashaxa bihi ee markaas uu ku xirtay wushaax wushaaxa waxa weeyaan go-a intuu dhinaca midigta kilkisha geliyo labadiisa daraf inuu garabkiisa bixdaa saaro sida qofka muxrimka oo kale tumada tawashuxu saas weeye mare sidaas ayuu xiraa isagoo habkaas u xirtay fa sallaa bihim wuuna dujiyey waa marad mowtihi sala allahu calayhi wasalam isagoo xanuunsan boo maradaas xiran buu qaala cabdu bnu xumayd qaala muxamed bnu lfadli cabdi bnu xumayd shiikhiisa oo muxamed ibnu lfadli buu arrin ka sheegahaya wuxuu leeyahay qaala muxamed ibnu lfadli sa'alanii yaxya bnu maciin can hada yaxya bnu maciin abu zakariya ninka la yidhaahdo imaam aljarxi watacdiid ayaa xadiidkaas i weydiiyey buu leeyahay awala maa jalasa ilaya markii ugu horreeyay uu soo fadhiistay buu xadiidkaas i weydiiyey faqultu xadaanaa xamaad bnu salama xadiidkii baan u bilaabay leeyahay marka sanadkiisa abulfadl xadiiska wuu ka wariyey waxaan leeyahay maxamed ibnu alfadl yuu ka wariyey iyo xamaad ibnu salama faqaala low kaana min kitaabik haddii uu kitaabkaada uu ahaa lahaa xadiiskaas midaad ka akrido waya baa kitaabka ka akriya saasaan ka jeclaanahay yacni kitaabka shayga laga akriyo shayga xifdiga la akriyo waxa uu kalsooni badan shayga kitaabka laga akriyo soo maa alxifdu xawaa marka uu leedaa uu kitaabka ka akriya kitaabkiina gurigiibu u jiraa laakiin xadiiska waa xifdisan yahay xadiisku inuu sheego u damcay sanadkiisiibu u bilaabay faqumtu liukrija kitaabi marka waa istaagay leeyahay kitaabkii gurigii intaan u doono usoo bixiyo aan uga akriyo faqabada calaa thawbii maradii marka iga dhegmuleey uma qaala amlihi calaya aw amillahu calaya labada hora amlihi calaya aw amillahu calaya hadda iyeeli fainii akhaafu an laa alqaa waxaan ka cabsanaya inaana mar dambe kula kudo u gurigii aado inuu cudurdaa ku dhaco dheh hadduuna soo laabo cudurdaa ku dhaco mar kale inaysan kulmin oo isaga saarif ku dhaco ama shiikii saarif ku dhaco dheh ka marka wuxuu leeyahay mar maya guriga waxba ha aadayna hadda i yeeli hadda i akrigo fa amlaytuhu calayh bal waxaa fiirisaa marka ninkaas siduu cilmiga ugu dadaalaha iyo xirsiga ka muuqda iyo ardadan maanta say uga dhegala yihiin cilmiga qaymihiisa iyo balabkiisa wuxuu ka cabsada guriga hadduu tago uusan mar dambe uusan soo laaban oo cudurdaar ku dhaco hadda iyo fa inii akhaafu an laa alqaaka qaala fa amlaytuhu calayhi uma akhrajtu kitaabii faqara'tu calayhi saas wuxuu markaas gurigii baan aadan u leeyahay kitaabkiiaan doon waa soo qaaday mar kalean ku dul akriyey markaas awalna xifdan buu u yeeray waakaas marka dadaalki loo soo maray axaadiista iyo cilmiga qof aan dadaal kaasoo kalea soo marinin waxbagaba isdaayo xaasil ma yeelan laa xaasil walaa xaasil hada bila towfiiq sal la sal